bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal idinlahaantiinbaa meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada qodobada wararka radio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya oo caawo idiin hayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacsiiyey geeridii ku timid allaha u naxariiste wasiirkii hore ee caafimaadka doctor aadan xaaji ibraahim maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ayaa xukun dil ah ku riday xasan xanafi xaaji kadib markii uu dhowaan racfaan ka qaatay xukunkii hore ee maxkamadda darajada koowaad ay saddexdii bishan ku riday banaanbax looga soo horjeedo warbixinnada ka dhanka ah hay-adaha dawladda ayna soo saaraan guddiga cunaqabateynta qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa lagu qabtay maanta magaalada muqdisho kulan ay si wada jira u soo qabanqaabiyeen wasaaradda haweenka xukuumadda soomaaliya iyo xafiiska amisom u qaabilsan jinsiga oo looga hadlayay doorka ardayda jaamacadaha ay ku leeyihiin sinaanta jinsiga ayaa lagu qabtay isla magaalada muqdisho maamulka galmudug ayaa sheegay inay qabteen doon ay ku baxsanayeen horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka arxanlaabayaasha ee al-shabaab sidoo kalena ay go'doomiyeen ajaanib ka tirsan ugus maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa baaq u diray dowladda soomaaliya iyo dadka gobolka shabeellada hoose xilli webiga shabeelle ee male gobolka shabeellada hoose uu biyo la'aan noqday saameyna uu ku yeeshay dadka noloshooda ay ku tirsanayd intaa waxay ahaayeen qodobadii ugu door koronaa warka habeenimo ee rediyo muqdisho u diyaar garooba qadar daqiiqada kadib warkii oo faahfaahsan oo aan idiin akhriyo anigoo maxamed jubba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacsiiyey geeridii ku timid allaha u naxariistee wasiirkii hore ee caafimaadka doctor aadan xaaji ibraahim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa tacsiye u diray qoyskii eheladii iyo shacabkii soomaaliyeed oo uu ka geeriyooday doctor aadan xaaji ibraahim oo ahaa wasiirkii caafimaadka xilligii xukuumaddii kumeelgaarka innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun anigoo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo keygaba waxaan murugada iyo tiiraanyada geerida marxuum doctor aadan xaaji ibraahim la wadaagayaa qoyskiisa eheladiisa iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ilaahayna ha ka abaalmariyo wanaaggii iyo shaqadii uu qaranka usoo qabtay ayuu yidhi madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa marxuumka ilaahay ugu baryey inuu naxariistii janatulfarduus ka waraabiyo qoyskii iyo eheladii uu ka tegayna uu samar iyo iimaan ka siiyo innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku riday xasan xanafi xaaji kadib markii uu dhowaan raacfaan ka qaatay xukunkii hore ee maxkamadda darajada koowaad ay saddexdii bishan ku riday waryaheenna cabdicasiis maxamuud guuleed afrika ayaa warkani soo koobaya maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida soomaaliya waxay maanta markii labaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay xasan xanafi xaaji cabdisalaam oo raacfaan ka soo qaatay xukunka hore ugu riday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliya guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida soomaaliya gaashaanla sare liibaan cali yarow ayaa kadib dhegaysigii labaad waxa uu ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya bismillaah ujeedda xukun maxkamadeed maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafacaanka xasan xanafi xaaji cabdisalaam labaatan iyo siddeed jir ah ina maryam saalim cumar ku dhashay xamar markay aragtay aayadda boqol toddobaatan iyo siddeedaad suuratulbaqara iyo aayadaha kalaha soddon iyo saddexaad afartan iyo shanaad suuratulmaa'ida iyo qodobka laba boqol labaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida saddexdii bishii saddexaad laba kun lix iyo toban kuna xukuntay xasan xanafi xaaji cabdisalaam dil toogasho ah maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka eedaysanuhu ka horbixiyey garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ahaa in uu ururka al-shabaab ka mid yahay una qaabilsanaa dilalka qorshaysan ee wariyaasha islamarkaana isaga iyo laba nin oo kale ay dileen akis wariye marxuum sheekh nuur maxamed abkey markay aragtay markhaatiyaasha la horkeenay maxkamadda marag furkii ay bixiyeen sidaas darteeda maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxa u caddaatay in xasan xanafi xaaji cabdisalaam uu yahay dembiilo galay dembi- dembigii lagu soo oogay waxayna xukunka ku raacday xukunkii maxkamad darajada koowaad ciidamada qalabka sida horay ugu xukuntay dembiile gacan ku dhiigle shabaab xasan xanafi xaaji cabdisalaam dil toogasho ah ahna qisaastii akis marxuum wariye sheekh nuur maxamed abkey wabilaahi towfiiq xasan xanafi xaaji cabdisalcam ayaa saddexdii bishii saddexaad labadii kun iyo lix iyo tobanka waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya sidan oo kale ugu xukuntay dil toogasha ah hase yeeshee xasan oo aan ku qancin go-aankii maxkamadda darajada koowaad waxa uu racfaan ka qaatay go-aankaasi Ah, kadibna waxay khamiistiina dhaaftay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya u fariisatay dhegaysiga koowaad ee dacwad ciqaabeedkii loo haystay xasan xanafi ugu dambayntiina maanta ayay go-aan ka gaartay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyadoo ku raacday go-aankii maxkamadda darajada koowaad ee ahaa xukunkeedu dil toogashaa cabdixasiis africation t v muqdisho
waryaheena cabdicays africa ayuu ahaa oo soo koobayay warbixin ku saabsaneed maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo xukun dil ah ku riday xasan xanafi xaaji kadib markii uu dhowaan raacfaan ka qaatay xukunkii hore ee maxkamadda darajada koowaad xasan xanafi xaaji ayaa ah gacan ku dhiig la dilay wariyaal badan banaanbax looga soo horjeedo warbixinada ka dhanka ah hay-adaha dowladda ayna soo saaraan guddiga cunaqabateynta qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa lagu qabtay maanta magaalada muqdisho waa kan sugaal macali maxamuud dibadbaxan ballaaran oo looga soo horjeeday warbixinada ay ku weerarayaan madaxda iyo ganacsatada dalka guddiga dabagalka cunaqabateynta hubka saaran soomaaliya iyo eritreya islamarkaana lagu taageerayay qorshayaasha horumarineed ee ay ku tallaabsatay dowladda soomaaliya ayaa maantay ka dhacay taalada daljirka dahsoon ee degmada boondheere waxaana ka qayb qaadanayay dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir dadka isu soo baxa ka qaybgalayay oo u badnaa haween iyo waxgarad ayaa sitay boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo ay ku muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan warbixinada been abuurka ah ee ay soo saarto minitrin group ayaa waxaa halkudhigyadaasi ka mid ahaa jooji dib u celinta ummadda soomaaliyeed iyo suugaan ka turjumaysay in shacabka ay garab taagan yihiin dowladooda qaar ka mid ah dadkii ka qaybgalayay dibadbaxa ayaa dareenkooda u cabiray warbaahinta qaranka kuwaas oo ay wejiyadooda ka muuqatay qiiro wadaniyadeed sidoo kale waxgaradkii ka qaybgalayay isu soo baxa oo halkaasi hadalle ka jeediyey ayaa isu raacay in warbixinada ka soo baxa guddigaasi ay u arkaan kuwo loogu gafayo sida ay sheegeen madaxda dalka iyo dadka magaca ku dhexle bulshada soomaaliyeed sugaal macalin maxamuud telefishinka qaranka soomaaliya magaalada muqdisho
kulan ay si wada jira usoo qabanqaabiyeen wasaaradda haweenka xukuumadda soomaaliya xafiiska amisom u qaabilsan jinsiga oo laga hadlayay doorka ardayda jaamacadaha ay ku leeyihiin sinaanta jinsiga ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waryaheena bishaare cabdirashiid ee faahfaahinta warkan eegeysa kulankani oo ay si wada jira usoo agaasintay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka iyo xafiiska amisom u qaabilsan jinsiga ayaa diiradda lagu saaraya doorka ardayda jaamacadaha ay uga qaybgeli karaan nabadda abuurka iyo sinaanta jinsiga kulanka waxaa kasoo qaybgalay ardayda qaar ka mida jaamacadaha dalka gudoomiyaha degmada waaberi xildhibaano ku-xigeenka madaxa amisom iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda soomaaliya kulanka ayaa inta uu socday waxaa hadallo kala duwan ka jeediyey ardaydii kasoo qayb gashay iyo mas-uuliyiin kala duwan ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadashay gudoomiyaha degmada waaberi xaawac maxamuud cali oo sheegtay in loo baahan yahay in ardayda gaar ahaan gabdhaha lagu dhiirigeliyo ka qaybgalka ilaalinta sinaanta jinsiga maadaama ay door muhiima ku leeyihiin oo la og yahay soddon sano ku dhowaad haweenka soomaaliyeed baareer weyn ayay ahaayeen ayagu inay reerka u shaqaynaayeen ayaga inay dhalaayeen ayaga ilmaha inay korinaayeen ayaga ilmaha inay iskoolaadka u dula- u dareerinaayeen sar Ah, wa- wiilashan hortayda fadhiya markii la raadiyo oo runta ay sheegaan inta aabe uu qalbiga usoo gaday inta hooy usoo gaday inta hooy usoo gadaaba xildhibaanad caashi koos maxamed cumar ayaa ka sheekaysay doorka haweenka ay ku leeyihiin bulshada waxayna tilmaamtay in ay muhiim tahay in la xoojiyo sinaanta xaqa haweenku ay leeyihiin waxaan odhan lahaa doorinkeeda rag bay ka qaadan karaan ardayda jaamacadaha iskuullada ee soomaaliyeed nabad abuurka waxay ka qaadan karaan doorka ugu muhiimsan waayo ardayga soomaaliyeed maanta wuxuu ku tagaa welwel jaamacadda ama iskuulka u tegay waalidkiisiina intuu maqanya way sii welwelaan waxaana keenay amnixumada ka taagan dalkeenna doorkaad ka qaadan kartaa wuxuu yahay inaad samaysaan wacyigelin oo aad ka bilowdaan gurigiinna walaalihiina iniga waaweyn ee kuwa iniga yareer guriga jooga intaasi kadib waxaa hadal ka qaadatay ku-xigeenka madaxa amisom leydiya wanyota waxayna ka hadashay muhiimadda nabadda ay leedahay iyo sida loo baahan yahay haweenku inay isku dhisaan aqoon ahaan iyo isgarab istaagooda maadaama ay ku jiraan haweenka soomaaliyeed marxalad u baahan in lagu dulqaato Under that theme, women in leadership roles in peace building initiatives and mentoring of equal opportunities and representation in Somalia. The main objective of this discussion is to transfer knowledge and skills and share experiences by aspiring leaders like yourselves and people bring up and to build your confidence to take active role in elective leadership and peace building in your own country. It is expected that through gatherings like this, uh, we shall be targeting like over 300 young ladies that will improve their knowledge and skills in women's leadership roles in politics and peace building initiatives in Somalia.
ugu dambeyn waxaa kulanka soo xirtay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka muumina sheekh cumar iyadoo islamarkaana sheegtay in loo baahan yahay ardaydu inay ka shaqeeyaan ilaalinta nabadda iyo jinsiga waxaan ardada soomaaliyeed maanta ku guubaabinayaa meel weliba ay joogaan iyo intiina hor fadhidaba nin weliba arday soomaaliyeed hadduu dadaalo dantiisuu gaaraya ani haweenkii soomaali keli uma hadlaa magaca arday keliya ma hadlaya ardada soomaaliyeed haddaad dadaashaan ama gabar ha ahaato ama wahi ha ahaado wuu gaarayaa hadafka uu dal lahaa ama hadafkiisa uu lahaa wuu gaarayaa geedaan u koriyaa iyo geedkaaba u koriyaaba wuu gaari doonaa bashaare cabdirashiid axmed warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
maamulka galmudug ayaa sheegay inay qabteen doon ay ku baxsanayeen horjoogyaal ka tirsan kooxda naflacaariga ee uus sidoo kalena ay go-doomiyeen ajaanib ka tirsan maleeshiyada al-shabaab wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug mudane maxamuud aadan cusmaan oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay
maanta waxaa howlgallo baacsiya ay ka socdeen deegaanada galhagoog dinooda afbarwaaqo iyo tawfiiq halkaasoo ay ku jireen ciidamo ku goodoonsan oo al-shabaab ah oo ka yimiday dhinacaas iyo puntland oo ciidamada soo mijeestayaasha galmudug ay ka war heleen inay halkaas kusoo wajahan yihiin iyaguna markay ogaadeen gabaad ka dhigtay meelahaas dhowaanna waxaan rajaynaynaa in si deg deg ah looga sifeeyo oo loo soo afjaro howlaha ka socda meesha iyada ah sidoo kale waxaan aada u warka ugu helaynaa ciidamada meesha ku go-doonsan inay ku jiraan ajaanib fara badan oo horey ay isaga soo qadimeen intii soomaalida ahayd hadeertaana ayaga firdhaskoodii meeshaas ay ku dhuumaaleysanayaan sidoo kaleetood shalay maqribkii waxaa la qabtay dooni ay la socdaan afar qof oo uu qof yahay naaquude saddexda qof oo kaleetoodna ay yihiin al-shabaab waxay wateen raadiyo tureeyo ah ama telefon tureeyo ah sida loo yaqaano ujeeddadii ay lahaayeen ayaguna ma sheegin cid kaleetoodna laguma arag laakiin gacanteena ayay ku jiraan sidoo kale howlgallada ka socday meesha waxaan halkan aada iyo aada ammaan aan uga gudbinayaa ciidamada geesiyaasha ah ee galmudug sida dhiiranaanta leh oo dhabar adeyga leh ay ugu babac dhigeen firxadka iyo ciidamada soo duulay ee al-shabaab ee kusoo gardarooday deegaanada galmudug taasoo u noqon doonta cashar lama iloobaana iyaga iyo kuwa ka dambeeya isku day inay deegaanada galmudug i yimaadaan ilaa iyo hadda dhimashada dagaalada labada maalmood ay socdeen waxay gaaraysaa ilaa iyo toddobaatan ilaa siddeetan oo meydad ah iyo maxaabiis gaaraysa lixdan iyo saddex oo lix ka mid ahi ay dhaawac yihiin
maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa baaq u diray dowladda soomaaliya iyo dadka gobolka shabeellada hoose ka soo jeeda xilli webiga shabeelle ee mara gobolka shabeellada hoose uu biyo la-aan noqday saameyna uu ku yeeshay dadka noloshooda ay ku waa dadka ay noloshooda ku tiirsanayd gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose mudane ibraahim aadan cali najax iyo gudoomiyaha degmada afgooye cabdinaasir caalin macalin oo shir jaraa'id ku qabtay degmada afgooye ayaa ka hadlay saamaynta ay ku yeelatay dadka degan gobolka shabeellada hoose biyola-aanta webiga shabeelle gudoomiyaha degmada afgooye cabdinaasir caalin macalin oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in biyola-aanta webiga shabeelle ka jirta ay sababtay in tuulooyinka oo maro webiga shabeelle dadka ku nool ay soo wajahdo xaalad biyola-aan xaqiiqdii waad dareemi kartaa meel webi ah biyo ay mari jireen maanta in aan dhex taagannaha oo shirjaraa'id aan ku qabanayno dhibaatada inta in la eg ay leedahay boqol siddeetan iyo saddex tuulo oo degmada hoos yimaada ayaa saaka boqolkiiba lixdan waxa ay yihiin biila'aan aad u badan iyagoo qaarkood ay ka gureen xeelashii gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose mudane ibraahim aadan cali najax ayaa sheegay in gobolka shabeellada hoose ay ka jirto biyola'aan baahsan maamulka gobolkana ay bilaabayaan biyo dhaamin laga hergelinayo degmooyinka gobolka shabeellada hoose wuxuuna baaq u daray dowladda soomaaliya iyo dadka gobolka shabeellada hoose inay ka qayb qaataan garabsiinta dadka biyola'aanta ay heeso gobolka shabeellaha hoose waxaan dhihi karnaa markaan waxaa ka jirta abaar biyola'aan ay maaragtay kow ka tahay maamulka gobolkana degmooyinka oo dhan maanta waxaa laga sameynayaa diyaargarow biidhaamin ah oo degmooyinka oo dhan laga hirgelin doono haddii aan la idmo degmada afgoyna ay ugu horeyso waan u mahad celinayaa maamulada degmooyinka siday ugu diyaargaroobeen arrinkaas oo ay rabaan inay shacabkooda u saacidaan ay u caawiyaan annaga maamulka gobolkana waxaan diyaar u nahay inaan maaragtay aan maamulada degmooyinka iyo si guudba aan isku garabsano aan noga shaqeyno sidii dadkii biyo lagu gaarsiin lahaa hay-adaha samafalka dowladda federaalka iyo dhammaan cid kasta oo maaragtay shacabka gobolka shabeellaha hoose ka soo jeeda bali dibad meel kasta ay joogaan waxaan baaq u diraynaa inay nagala qayb qaataan biidhaamintaas iyo dadkaas oo lagu gargaarayo oo biyaha lagu geynayo webiga shabeelle ayaa mara qaybo ka mid ah gobollada dalka biyola-aanta webiga shabeellena ay sababtay in dadka ku nool gobolladaasi ay soo wajahdo xaalad biyola-aaneed wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa kulan wacyigelina u samaysay qaar ka mid ah dadka qabaa cudurka t v-da liila cadceed ee faahfaahinta warkan eegeysa wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta wacyigelin u samaysay bukaanada dawooyinka ka qaata xarumaha cudurka t b-da lagu daweeyo ee magaalada muqdisho qaar ka mid ah oo ay ka caawiso hay-adda muslim ayid xilli dhowaan loo dabaaldegay maalinta qaaxada adduunka qaar ka mid a bukaanada qaataa dawadaasi ay ka mid yihiin maxamed cabdi axmed ayaa ka hadleen xaaladii ay ku sugnaayeen intii aysan helin dawada cudurka qaaxada iyo daryeelka caafimaad ee iminka looga sameeyo heerka uu gaarsiisan yahay xarumahaasi caafimaadka
markii ugu horreysa meeshaan imaanayay xaaladeedu sida ahayd haddii aan ka warramo anoo isbitaallo badan aan soo maray oo xaalkaygu uu boqolkiiba lixdan ama siddeetan uu hoos u dhacay ayaa halkaan imid oo jiran dhibaatadii i haysayna markaas lama soo koobi karo isbitaal ayaa la iga soo saaray dhowr isbitaalaa soo maray kadib meeshaan la i keenay candhuufaa laiga qaaday waxaa laiga helay cudurka t beyda markii laiga helay t beydana daawo ayaa la i siiyey halkaan ayaa daawadii laiga siiyey alxamdulilah rabbilcalamin daawada waa ku caafimaadayr markaan halkan imanaynay hadda wax badan baa udhexeeya farqi dheer ayaa u dhexeeyo maasha allah si wanaagsan baana loo qaabila dawada halkanaan ku liqnaa dawada mar walba wacyigelin baa nala siiyaa sidaa u isticmaala sidaa yeela aad baa nala shaqaalo fiican baan la kulannaa qaar ka mid a shaqaalaha xarumaha lagu daweeyo cudurka qaaxada ayaa wacyigelin ku aadan ka hortaga cudurka qaaxada qaabka dawada ay u qaataan bukaanada iyo joojinta faafitaanka cudurka qaaxada u jeediyeen bukaanada dawada ka qaadanaya xarumaha t b-da ee bilaashka lagu siiyo haddii qofku shan iyo toban beri ka badan qof cusku arko waxaa muhiima inuu xarumaha caafimaadka uu aado sida t b sentarada waayo halkaas waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aan lacag kaa rabin waxba aan kaa rabin la soconaysa xaaladaada ilaa meesha ugu dambaysa aad ka gaadhayso marka qof walba oo t b isaga shakiyo waa inuu yimaada xarunta caafimaadka si loo baaro oo baaritaan loogu sameeyo kadibna loo sheego talada ugu fiicanna la siiyo qofkaasi waayo t b maanta waa wax fudud mar waxaa jiri jirta ay soo martay qofka la kontarooli jiray oo isolation wax afqalad lagu samayn jira oo ahaa karantiin in qofka loo sameeyo laakiin maanta alxamdulilah way dhammaatay oo waxay ka foogaatay hargabay ka foogaatayba waayo haddii aad ku kalsoonaato cudurkan dhakhaatiirta aad ku kalsoonaato waxaa la ogyahay muddo laba bilood ka dambe inaad caafimaad taama aad dareemi doonto haddii ilaa yidhaahdo waxaa ugu daran qofka inuusan garanayn markaas waxa haya iyo in qofka markii cudurka laga helo kadib uusan daawada sidii loogu talagala u qaadan uu googooyo oo markaa qofka resistan u noqdo multidrug resistan wax la dhaho oo daawada aanay qofka wax u qaban karin oo la qabsato jirkiisa daawada bakteriyada ay la qabsato hadda bukaanada daawada halkaan ka qaato waa afartan iyo sideed bukaan boqolkiiba sagaashan iyo shan sidai hadda oo inoo sheegay dhakhtarkana cuuraday noqdeen oo way daaweysmeen daawadooda way dham way dhammaysteen haddana afartan iyo afartan sidaa ujeediin bukaanada kuwan waxay kamid yihiin bukaanada oo daawada ka qaata ayaan t b center halkudhiga sanadkana wuxuu yahay aan u midowno ciribtirka cudurka qaaxada xarumaha lagu daweeyo cudurka qaaxada oo hadda la gaarsiiyey ilaa toddobaatan iyo saddex xarumood oo dalka oo dhan ah ayaa bukaanada sida rasmiga ah lagu guulaystay waxa ay gaarayaan ilaa afartan iyo shan sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka boqolkiiba kuwaasoo si rasmi ah dawadii ay u baahnaayeen u heleen
faahfaahintii leyla cadceed ayaa u dambeysay warkii habeennimo oo caawa sabti ah lix labaatanka maars sanada labada kun lix iyo tobanka aad ka dhegeysaneyseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waanaga intaa warka waxaa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo maxamed cali cumar jubba waxaana ii farsameynayay maxamed cabdiweli cidduu seega warka dabcan waxay dib kaga heli kartaa fadhigana internetka ee radio muqdisho dood net dhegeysiga la jaaqaadka warka habeennimona idinna waad ku mahadsantihiin